Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaran Dr. Aamina Siciid oo wareysi siisay warbaahinta qaranka si gaar ah raadiyo Muqdisho ayaa faahfaahin waxay uga bixisay tirakoobka ay hay'adda barakacayaasha ku waddo dadka ka soo barakacay deegaanada gobollada dalkeena ee Muqdisho ku sugan. Dr. Aamina Siciid ayaa sheegtay in ujeedka ay u tirakoobayaan barakacayaasha ay tahay in la helo tiro sax ah oo dadka gudaha dalka ku barakacay si loola socdo xaaladooda nololeed maadaama qaarkood ay wajahayaan nolol adag. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaran oo sii hadlaysay ayaa tilmaantay in hadda tirakoobka uu ku socdo gobolka Banaadir qorshahooduna uu yahay in la ballaariyo la gaarsiiyo gobollada dalkeena.
yaashu diiwaangelintan waxaan bilownay muddo adigu lix toddoba bilooda diiwaangelin oo maaha caadi waa tan waa diiwaangelin oo la la yidhahdo biometric ah oo qofka maaragtay la diiwaan gelinayo la wareysanayo oo marka ugu horeysa foom laga buuxinayo foomkaasoo oo interview laga qaaday oo laleeyahay noloshiisa laga wareysanayo halkuu kasoo barakacay hadda halkuu degan yahay inta caruuruu leeyahay wuxuu qaban jiray adigu interview dhamaystiran ayaa marka hore laga buuxinayaa marka dambana xogtaas ayaa group kalaa loo gudbinaa qaybo kala duwan baa ka shaqeeya diiwaangelinta hay-adda laakiin isku soo duuduub waa system diiwaangelina oo looga dan leeyahay bara- in la ogaado barakacyaasha ku nool dalka soomaaliya khaasatan anagu hadda banaadir aan joognaa xeryaha banaadir ku yaala dadka soo barakacay ku jira ayaan arrintan ku bilownay laakiin waxaan rabnaa inaan dheerayno oo aan gaadsiino goboladeena kale ama dowlad goboleedadeena wallaahi waxa noo qarsoomay systemku ma sahlano dadku waxaa la rabaa inay inta meelaha ay joogaan ay ka yimaadaan lagu soo qaado gaariyaal ay annaga xarunteena yimaadaan markaas qof diiwaangelin maaha inta warqadii qalin la qaato dadka lasoo qorqoriya maaha waa diiwaangelin la rabo systemka inuu qofku hor fadhiyo adugu ilaa boqol iyo toban kun oo qof baan diiwaan gelin Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.